hogaamiye ku-xeedka cabdinuure siyaad ayaa waxa uu sheegay in maraykanka yahuudda ay dhibaatooyin kala duwan gumaysi cad ay boob ay ku hayaan dalal soomaaliya ay ku jirto arrimahaas iyo kuwo kale ayaan wax ka weydiinay aragtidiisa ku aadan dowladda xasan sheekh maxamuud hanaanka ay u shaqaysay waxay kaga duwan tahay dowladii hore cabdifatax maxamed qaasim filibiin ayaa wareystay cabdinuure siyaad isagoo muqdisho jooga
waxaan rabaa adeer inaan idiin sheego waxa weeye dalkan adeer cadow buu gacanta usii gelayaa waa usii dhammaystirmayaa maalinba maalinta ka dambayda cadowga dalkan tillaabo tillaabo siduu u socday waxaa iila yaab badnayd nin xildhibaana ayaa hay-ad ayraboortka laga iibsadoo haysata ayay nin xildhibaana inta ku garaacday shaarkii ka jeexjeexeen niman caddaanaha ka jeexjeexoo south afrikaanka kuwa aalisha u shaqaystayaalka aha goormay dhacday arrintaas arrintaas way dhacday waa nimaad waraysan kartiin oo la yaqaano xildhibaan ah waxa weeyo isagoo shaarkii oo jeexjeexan bac ku wata ayaan ilaahay baa igu og indhaha saaray oo waxa weeye nin la yidhaha xildhibaan kulalihi aad baan uga calool xumooday ma nin xildhibaana markii nin south african oo calooshu shaqaysta airboortkii ku garaacay waa maxaa adeer sharafta uu sheegan karaa nin qof kastoo soomaaliya waxaan rabaa markaa adeer inaan kuu sheego adowgu ishaysiga soomaalidu ka faa'iidaysanayaa iskhalaafku ka faa'iidaysanayaa qabiilkana isagaa u kala sameeya oo u kala sameeyo qabiil qabiilka u kala sameeya marka midaasna adeer waxa weeyo soomaalidu inuu waagu u beriyo oo ay ogaato dhibaatada haysata maxaa gundigeedu yahay taas baa loo baahan yahay waxa weeyo kenya badda soomaaliya ayaan ciidan u samaynayaa ciidankii baddaan noqonayaa ayay tiri waxay rabtaa waa la socotiin soonihii ay horay u cabaratay oo ay ka iibsatay dowladdii hore oo horay maaragtay sheekh shariif madaxweynaha uga ahaa wasiiradiis iyo isagaba ayay rabtaa inay shidaal ka qodato meeshiibaas norway iyo faransiiska ay u cabiranta meeshaas oo oo kenya ku maalgeliyay inay u qabato waxa weeye riigagii baa meeshii yaallo mucayima oo la wada og yahay waxaa kuu soo haray soomaali looma jeedo shabaab wax shabaab u jeedaahu ma jiraan shabaab qofna ma rabo shabaab iyo midka soomaaliga ah oo diidan in ajnabigu dalka u tariyo waa iskaga mid dadka kusoo duulay dalkaan waxay u kala bedelan yihiin male dadkan afrikaanka ahuna dal walba inta la kor degay baa waxaa layihi shaqadaan kuu diro ninka madaxweynaha haddaad diido adaan jabhadna kugu furayaa kuna ridayaa waa dad wada rakaataysan oo cadow adeer sacbadiisa ku wada jira waa tahay weeye oo ciidanka laga dhex qoranayo shacabkooda inta ciidan laga dhigta naloo soo jahaynayo dhab ahaanta markaan idiin sheego wax maanta afrikaan oo madax banaani sheegan kara way iska yeryihiin waa la socotiin libiya oo xor ahayd dowlad ahayd baa ta lagu duulay la burbursho la baaba'shaa la bililaqeeyey markaas haddeer bililaqadu ka socotaa ciraaq baa la bililaqeeyey suuriyay haddeer ka socotaa meel kasta adeer sidaas baa gacanta loogu dhigaya dowladihii reer galbeedka ahaa oo dhaqaalahoodii ay qarnigii qarnigii sagaal iyo tobnaad wixii ay ka bilaqayseen asia iyo africa markii ay iyaku inta dagaalkii labaada adduunka ku dirleen baabi'een ayay wixii waa dhammaadeen dahabkii iyo deemankii iyo adduunyadii waagi hore ay ka degaraysateen gacantoodii ka baxda dadkoodiina wuu bata oo hadda waa soo baryaba dadku waa kordhaya taas baa maxay kallifta marka inay haddeer isticmaal hor leh soo jaheeyaan dowladaha carabta ah oo boqoradu haystaan dhaqaalahooda lixda nin oo boqorada ah oo meesha iska fafadhiya mooyaane dhaqaalaha waxaa qaata maaragtay dowladda maraykanka iyo ingiriiskaa qaata waad la socotay israa'iilna waxay ka tahay maaragtay iyadoo tilmaamahay ka taho waa agensiga shaqada qabta waxa weeye adeer caalamka marka waxa weeye dowladahan reer galbeedkoo kalena waa waa iska malaaliin iyo dulaaliin marka adeer istaraatiijiyadda caalamku waxaa weeye way isbedeshay sidii hore way ka bedelantay waa hal muteenso waxaa ka jirtaan qofna la tartanayn waxay rabtana samaynaysa aad baad u mahadsan tahay markaan eegno dowladda federaalka ah waxay bedeshay dowladdii shariif sheekh axmed madaxdeedana waxay sheegayaan inay ka duwan yihiin dowladdaasi oo ay ka shaqaynayaan horumarka ummadda waxay ku faanayaan tusaale ahaan maraykanka ayaana aqoonsaday maku muuqataa in dowladdani tahay mid ka shaqaynaysa maslaxadda ummadda adeer anigu mahi dadka dadka raadiyaha dhegaysta waxaan ahay dadka hoos waxa jiro guntaa ka warqabo oo magaalada gudaheeda joogo maalin walbaba qofkii qof cabanaya oo soomaaliya la kulma dowladda maraykanku waxay diiday labaatan iyo saddex kun oo ciidan oo militariga dalka in loo sameeyo markii la weydiiyo saddex iyo labaatan kun oo shabaabna la dirira qolo walbana la dirira noo sameeya la yidhi waxay ku tirma etoobiyaad ku duulaysa uma ay ogola adeer dowladda maraykanku soomaaliya ciidan iyo dowlad iyo madax banaani inay gaarto ma rabto laakiin waxay rabtaa inay inta isku ceshato geeska africa oo kale waxaa weye sidaas u haysato haddii ay weydo deeda u meelmari weydana waxay rabtaa inay u kala gogoydo etoobiya kiiya kala tashato oo shanta dowladooda loo qaybsay loo sii kala jaro sidaas bay rabtaa dowladda maraykanku hadday weydo mideedu meel mari weydo inay isticmaarsato inay burburiso oo shan qaybood u kala qaybido qabiil qabiil u kala jirto waxaa keliya soomaalidu u nugushahay oo daciifka u tahayna weeye systemka ee cusub ama nidaamka cusub ee xasan sheekh maxamuud muxuu kaga duwan yahay nidaamkii hore ee shariif
adeer waxa weeyo istrat waxa weeyo qof nin kastoo soomaaliya oo meesha yimaadaa waxa weeyo nin la adeejinayo weye mar haddii lagu adeejinayana ninka ku adeejinaya unbaa go-aanka siduu kula tacaamulo ama u dhaqmo ayay tahay laakiin isticmaarka duulaan isticmaar goobka duulaanka ah waxba istaraatiijiyadiisa iskama bedelin soomaaliya in la qarsadaa
dalka sida aad la socoto amaba aad ka dhawaajisay waxaa ku sugan shisheeye kala duwan oo cir iyo dhul iyo badba kasoo duulay cadowga ugu sokeeya soomaalidana waa etoobiya etoobiya waxaad la socotaa meelo badan oo dalka ka mid a ayay joogtaa weliba gobolka galguduud oo aad kasoo jeedo gaar ahaan guriceel arrintaasi maxaad uga aamusteen
adeer waxa weeye hortore anigu gurceel keliya kama soo jeedo soomaaliya oo dhanan baan ka soo jeedaa amxaaradigu waa cadow soo jireen ah oo duulaan ah oo la yaqaan oo soomaaliya waxa weeye sheeko yar baan kaaga sheekaynaya ma saraakiinaha etoobiyaana ayaa shiray haddeer ka hor markay shireen ay waxay ka shireen dagaalkii sagaalka beri ahaa oo ku qabsan jiray magaalada muqdisho hotel ramadaan shireen baa marka waxaa mid baa nin nin baa wuxuu yidhi baa la yidhi saraakiishii mid kamid ah ayaa wuxuu yidhi war nimanka iyakoo shacaba ciidamadanadii kuban dooska ahaa laynaya haddii ay dowlad mushan sano noqdaan maxaan filanaynaa annaka etoobiya ah waxaan filanaynaa inaan dowlad ahaano haba yaraatee u ogolaan mayno inay dowlad noqdaan etoobiya duulaanka ay tahay waa soomaaliya inaysan dowlad noqon inaysan jirin inay baabacdo inay reerreer kala noqoto inay dadka etoobiya ku darsan ka mid noqdaan ayadiyo kenyana haddii dowladaha adeer awoodda sheeganayaa ka aqbalayaan oysan aga kursaan addoon gaara ahayn waxay samayn lahaayeen soomaaliya maanta inay u kala qaybsadaan bay bedelkoodiya sidaasay hadeer ku itijaagaraysan yihiin profesor jawaari oo ah guddoomiyaha baarlamaanka waa tii uu dhowaan bedelay maamulkii gobolka baay ee etoobiya ee taageerayay kadibna waxaa looga yeeray magaalada adis ababa waxaa xigay in shalay uu tegay digdiga oo ka mid a dhulka ay etoobiya gumaysato ee soomaalida waxa uu meesha bogaadiyey ama uu meesha ku bogaadiyey maamulka gumaysiga ah ee meesha ka jira oo uu yidhi waa mid wanaagsan oo horumar gaarsiiyey shacabka haddii siyaasiyiintii sidaa ay leeyihiin ka waran soo ma muuqato in loo sacyinayo in dalkao dhan la qabsado oo dowladdiiba saa ay leedahay adeer haddee sida loogu yeeray iyo waxa dhanoo loo geeyey meeshana waxay ahayd inuu dadkaas soomaalida ah oo isticmaarka ku hoos jiro la laynayo ku yidhaahdo meel fiican baad joogtiin inta loo geeyey intaas bay ahayd oo qalbigooda laga tirtiro wax soomaaliya weyn la yidhaaha inay kusii jiraan intuu meesha u tegay waa intaa haddaan kusoo laabano magaalada muqdisho oo aad joogto tan iyo markii ay isbeddelka ku sameeyeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab magaalada waxaa ka bilowday fisqi qaawanaan qamri xashiish iyo waxyaabo la mid ah taasoo ay hormuud ka yihiin ra-iisul wasaarihii hore cabdiweli gaas iyo shariif oo ku dhiirigeliya dadka in muusika iyo xeebaha maaragtay la yimaado arrintaasi ogaalka intee bay la eg tahay xagga fasaadka marka la fiiriyo yaase ka dambeeya adeer markaan kaaga waramo midaas oo aan si dhaba kuugu sheego oo aan ku idhaahdo waxa weeye fakarkaasu fakar saxa ma ahayn soomaaliya oo maantay ku jirta aada og tahay ee marxaladda ay ku sugan tahay xeebta liida waxa weeye fakar adugu dhiiba weeye fakar qof soomaaliya lahaa maaha dadkan qaxootiga ah oo la radayay qorshaha laga lahaa waa qorshaha dhalinyarada soo yaacday oo la yidhaahdo maarata oo hadda timid oo wada wadata baalkaa la yidhaahdaa qaabka wata oo dadka sawirada ka qaadanaya oo kombyuutarada yar yarkaa wata oo gaalada u wada ah u wada ah maaragtay informatooraha oo u ah informarada u ah oo warka u goobaya dadkaas weeye waxaa lasoo diyaarinaya waxaa lasoo diyaarinaya dad dhaqan xoola lagu soo kordhiya ayakiina adeer way soo dhoobtay weye taas way soo dhoobteen way joogaan ayakiibaana xeebo gaalada isku qaaqaawisa arki jiro adeer tegaya meelahaas oo kale laakiin xeeb adeer afar mitir xeebta caad aragtoo jaziira ee dhammaanteed qabuuraha ku saban uurkeeda qabuuraha ku saban qof dawirnuhu ma xasuusanayo inuu xeeb raaxa u dareemo qabuuraha korkeeda yihiin maxay yihiin qabuuraha waa adeer waa dadkaas adeer iska yimid wey qabuuruhu maxay yihiin cabdi nuure waa dadkii dagaaladii ahligaa ku dhintay waa dadkii cudurrada ku dhintay waa dadkii maaragtay malaasiicda lagu laayay oo cadawgu laynayay qabuurahoodii baa dooban adeer xeebta saas ugu teedsan oo meel kasta kaga duugan suntiina way usii dheer tahay ee maraakiibta ay- waa usii dheerta ayadoo suntii lagu shubayana waa usii dheerta marka wax qof damiirno maanta yidhaahdo xeeb baa lagu raaxaysanaya sidii gaaladan qoraxda isdhigayaa adeer waa bakar raqiisa weeye ninkii ra-iisul wasaaraha oo waxaa isku fakarina adeer bakar waxaa weeye qofkaan haba yaraatee damiir soomaaliyeed lahayn weeye gabagabadii ayaan ku dhownahay een, cabdi nuure hase ahaatee haddii aan kula kaftamo ee, waxaad ka digtay ee, dhagaraha iyo qorshaha ee, gumaysiga ee dalka soomaaliya ee maraykanka uu hormuudka ka yahay waxaase xusid mudan ee, adigu waxaad ka mid ahayd hogaamiye kooxeedyadii maraykanka u shaqaynayey ee uu u samaystay inay la dagaalamaan een, culimada waa tii laydiin bixiyey isbahaysiga la dagaalanka argagixisada maadaama een, fikirkaagu noocaas ahaa ee, maxaa hadda iska kaa bedelay oo maraykanka dhagartiisa aad u aragtay waa weeye waa idin aasaasayeen waagaad is aasaasteen sidaas ha u ablagaadoon waxaan rabaa waxaa iska qayb bedelay waa kuu sheegayaa adeer waagaas lama aanan qarin waa sheegay waa naloo yimid waxaa laga yidhi saddex nin oo safaaradaha naga soo dumiyey haddaadnan nasiin waa idinla